agaasimaha wasaaradda ha u qaaftay arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland aadan faarax gaarane oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan wasaaradda iyo culimaadudiinna ayaa gaaray deegaanka janaac cabdalle ee waqooyiga galbeed ee magaalada kismaayo inta ay halkaasi ku sugnaayeen wasaaradda awqaafta ayaa diyaarisay kulan ballaaran oo wacyigelin diineed ah kaasi oo si gaar ah loogu talagalay bulshada deegaanka bulshada deegaanka janaac cabdalle ayaa kulanka ka jeediyey warbixinno ku saabsan xaaladda deegaanka iyo sidoo kale baahiyaha ay qabaan aad ayaan u salaamayaa wasaaradda awqaafta diinta iyo culimaadudiinka na soo booqday haddaan nahay reejaana cabdalle deegaanku waa alxamdulilaah waan barwaaqaysannahay dhib ma jiraan laakiin xagga madaarista iyo waxbarashada waan u baahannahay oo madaaristii baa naga liidata masaajidku waa naga dunsan yahay marka inay masaajidka naloo dhiso oo naloo qabto ma garanaysaa xagga dugsiga qur-aanka macalimiin way noo joogaan laakiin dadkii deegaanka deganaa waa dad iska wax mahaysata beeraley bay ahaayeen beerihii marka waxaa jira inay biyi ka fadhiyaan marka sidaa darteed dadkii inay dugsi qabsadaan oo macallinkii mushaarkiisa siiyaan way awoodi waayeen marka waxaan rabnaa wasaaradda awqaafta diinta maadaama tahay markii koobaadana soo boqotay ilaahay baana ma hadda iskaleynu waafajiyey annagana maanta nagu kulmiyey meeshan inay madaarista noo dhisaan macallinkana mushaarkiisa ay naga qaabilaan dugsiga iyo masaajidka inta ay naga anfacaan insha allah waxaan idiin sheegayaa deegaanka janna cabdalle inuu yahay deegaan aad nabadgelyo u ah hadda annagu maaratay waxaanu ku faannaa kismaayo inaanu ka nabadgelyo badannahay waayo xilli alla saacad alla saacaddaa doonto janna cabdalle waad ka bixi kartaa waana soo geli kartaa marka inaanu kismaayo ka nabadgelyo badannahay yaanu ku faantannaa hadda annagu habeenkii saacaddaa doontaad socon xilligaa doontaad socon taana waxaan uga mahad celinayaa ciidanka qalabka sida ee jubbaland siiba ciidanka nala jooga aad baan ugu mahad celinayaa iyagaa maaratay nabadgelyadaas suurta geliyey
dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland aadan faarax gaarane ayaa ku bogaadiyey bulshada deegaanka dadaalada ay ugu jiraan nabadda isagoo ballanqaaday in wasaaradda ay sii wadi doonto taageeridda bulshada deegaanka dad islaam baan nahay boqol kiiba boqol dowladdeennana waa dowlad islaam ah hadday tahay midii heer state ee heer dowlad goboleed iyo midda federaalka fatita dad muslimiin baan nahay ciidan haddii aan nahay iyo haddii aan shacab nahay iyo haddii aan dowlad nahayba kulli dad muslimiin oo boqol kiiba boqol baan annaga marka waxaan rabnaa in nabadda lagu dadaalo diinta islaamka maaragtay waxay nafarayso la qaato khilaaf kasta oo yimaada xalkeedu wuxuu ku jiraa kitaabka qur-aanka soo saas maahan inaan taas horta aamino waxaan samayn doonaa guddiyo culumaan samayn doonaa oo tuuladaan aan u samayn doonaa ayagaas insha allah iyo culummada dalladda ah ee jira ayaan isku xiri doonaa wixii khilaafaad diiniyan oo bulshada dhexdeeda ah iyo in laismaamulo waad ogtihiin laba ruux hataa markay isguursanay markay isguursanayaan reer cusub la aasaasayo diinta islaamka lagu aasaasaa soo saas maa haddii laba ruux oo isgaarsiiyaan xukunka koowaad ee loo noqonayo waxaa kitaabka qur-aanka marka diinta in la barto ayay wasaaradda horta ku boorinaysaa oo axkaamta la barto oo kitaabka qur-aanka maaragtay la barto oo garab loo noqdo diinta islaamka